barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa isniin kow iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo ka dooda dhibaatooyinka ay keenaan tahriibta iyo xagjirnimada waxaa ka mid ah tahriibka in laga hadlo la yidhahdo tahriibka dhalinyarada soomaaliya saamaynta ku leeyahay maxay tahay sidee u joojin karnaa waxaa kale oo laga hadlahayaa intaas la joogno saacadahaas kooban waxaa loo yaqaano xagjirnimada saamaynta dhallinyarada ay ku leedahay argagixisadu
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso oo dadka danta yar gaar ahaan qoysaska danta yar gaadhsiiyey dharka ay ku xidi lahaayeen qoysaskaasi kaalimihii maasooyinka bisha rabadaan ayaana ayaguna meesha ka marnayn barnaamijka inta aan ku guda jirno waa qasiidooyinka adin haynana waxaa ka mid a badhaadhahayo sabolku bishii ay wada simeene jannada lo beeratamaya ibilkhayr
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
ergo ka kala socota maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ayaa leh wadaxaajood ay kusii falanqayn doonaan sidii ay ka yeeli lahaayeen haddii ay jiraan kala aragti duwanaanshiyihii labada dhinac oo iyadu la doonayo haatan in lasoo yareeyo wakhti yar uun ka hor kulanka madaxweyneyaasha labada wadan ee maraykanka iyo sidoo kale kuuriyada waqooyi ay yeelanayaan afhayeenka aqalka cad ee dalka maraykanka saara hakabe ayaa waxa ay sheegtay wariyaasha iyadoo la hadlaysay in sarkaal sare oo ka tirsan diblomaasiyiinta maraykanka laguna magacaabo san kim uu hogaaminayo dhinaca maraykanka islamarkaasina maanta oo isniina dhinaca kaleeto kuuriyada waqooyi uu hogaamin doono wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalkaasi kulamada horudhaca kulankan isniinta maanta ayaa ujeedadiisa ay tahay sidii loo yareyn lahaa kala aragti duwanaanshiyo maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo ku saabsan hubka kiimikada ee kuuriyada waqooyi sida laga yeelayo mid ka mid a dadka ugu caansan oo dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda insaanka oo madax bannaan ayaa lagu xukumay lix sano xabsi ah gudaha hong kong kadib markii lagu helay dembiyo ah inuu ka qayb qaatay bannaanbaxyo rabshada watay oo hong kong ka dhacay sanadkii edward ling ayaa xabsi ku jiray isagoo sidoo kale hore loogu haystay eedeymo ku aadan inuu booliisku u gacan qaaday intii lagu guda jiray banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada ganacsiga ee monkong februari laba eedeysano oo kale ayay maxkamadu sidoo kale ku xukuntay toddoba sano iyo saddex sano iyo barow xabsi ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay qabteen kulan ay kaga doodeen qaar ka mid a dhibaatooyinka inta badan lasoo dirsa dhallinyarada kuwaasi oo ay ka mid tahay xagjirnimada tahriibka iyo tacadiyada kale ee soo food saara kulankaasi oo ay kasoo qayb galeen dhalinyaro gaaraysa ilaa iyo konton ayaa waxa uu daba socday mid horey loogu qabtay isla dhalinyarada oo ay kasoo qayb galeen dhalinyaro gaaraysa boqol iyo konton wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waa cabdiwaaxid macalin isaaqe ayaa warbixintan kasoo dira halkaasi dhalinyaradan oo tiradooda ay gaarayso konton ayaa ka doodayay sida loo yareyn karo dhibaatooyinka tahriibka iyo dhibaatooyinka xagjirnimada ee dhalinyarada ay ku dhacaan waxaana kulanka soo qabanqaabiyey wasaaradda dhalinyarada dowlad goboleedka galmudug agaasimaha wasaaradda dhalinyarada galmudug cumar cabdi maxamed guure oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay ka doodista qodobo loo arka inay dhibaato ku tahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaa isla joogi doonaa saacado kooban saacadahaas waxaa ka doodi doonaa ilaa saddex qodob oo runtii saameyn ku leh dhalinyarada soomaaliyeed ee gaar ahaan dhalinyarada galmudug ee haddii adin soo hormaray saddexdaas qodob waxaa ka mid ah ee tahriibka in laga hadlo la yidhahdo tahriibka dhalinyarada soomaaliyeed saameynta ku leeyahay maxay tahay sidee u jooji karnaa ee waxaa kale oo laga hadlahayaa intaas la joogno saacadahaas kooban ee waxaa loo yaqaano ee xagjirnimada ee saameynta dhalinyarada ay ku leedahay argagixisadu iyo ee sida looga gudbi karo dhalinyarada soomaaliyeed inay beri ka ahaato ee dhibaatooyinka tacadigaas ee loo geysto ummadda soomaaliyeed ee qodobkaasna si faahfaahsanaa uga doodi doonaa hadduu ilaahay idmo ee waxaa kaloo ka hadli doonaa hadduu ilaahay idmo oo aan waqti u helno tacadiyada ku dhaca ee dhalinyarada soomaaliyeed ee loo geysto oo iyaguna noocyo kala duwan ah marka waxaa isla soo koobi doonaa si kooban waxyaabaha looga gudbi karo dhalinyarada soomaaliyeed tacadiyada kuwa ay geystaan iyo kuwa loo geysto intaba dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka ayaa dhammaan waxa ay isla qireen in tahriibku yahay dhibaato haysata dhallinyarada soomaaliyeed waxaana qaar ka mid a dhallinyaradaasi ay ka hadlayaan sida ay u arkaan safarka dhibta badan ee dhallinyarada ay gasho sida dhabtaa shaqala-aani kama jirto dalkeenna laakiin waxaan u fahamsannaha in shaqala-aani jirto macnaha waxyaalaha keena inaan tagno shaqaan raadinayna laakiin midda aan raadinayna mid ka weyn oo ka dhaqala fiicana taala waddankeena qodobada waxay ka mid tahay marka keena in la tahriibo saameynta uu leeyahayna de qof walba uu kama ay qarsoona oo dhibaatada uu qofku marayo oo naftiisa uu haligahayo oo shareecada islaamka aan ku bannaanaya dhibaatooyinkaasu mara xalka haddaan usoo daadego waxaa xalka ugu horreeya uu yahay marka koowaad waxaa loo yaqaano wacyigelin wacyigelinta ayaa laga sugaya cid kale laga sugmayay waxaan laga sugayaa cidda fahansan in taariibku dhibaato uu leeyahay waxa aan xaggaas u raadinayna wax ka fiicanna waddankeena ay yaalin adigoon cirka u bixin ama boodin leexada ama badaha waaweyn nafta aan ku biimayn bariis caana aan tegin ama boon ka sheekayn barashada dhulkaagaa horta lagu biseelaa barashada dhulkaagaa horta lagu bise baryo laysku howlaa ma ogtahay badbarbaaray waxaa lagu biseelaa ama qurub ku caanbaxay ama laysku baantaa ama lagu bogsoodaa kal bugtaa ku faydaa kugu deeqa baashaal guribilo ku magac dheer hablaheenna bilicda leh bilgahaiyo ilwaadka leh bilcaantii shisheeyaha ninka beegsanaayo waxaa kaaga baaqroon inaad baadi noqotee cidlo baylah keligaa yaan bahalku kugu helin isku burigayaanka barta gogasha kuu taal bahda lagama maarmaan buddhigaaga koowaad baaqaygu dadku waxay u tahriibaan anugu in badan inaan garto oo maaragta aan fahmo waxa loo tahriibo waan isku dayay laakiinse ilaa hadda waan garan waay cid xaqiiqada taqaano loo tahriibaana maba jirtaba sideedaba tahriibku sidiisa wax weeyaan inaad baxdid una baxdid si maarata si gardarraa inaad u baxdid oon sax ahayn gardarrada marka waxbaa waxbaa keeni karaa in dhallinyaradu tahriibto xal haddaan raadi tegay keliya waxaan ogaaday waxa loo tahriiba anugu maarata fikraddeeda gaaban aan ku soo koobay waxa loo tahriiba horta inay maamul xumo ka bilaabato sideedaba haddaanay maamul jirin waa la tahriibay ma xooluhu meesha hadda soomaaliya uga arti joogta mee xageead way tahriibeen soo maha waxayna ka tahriibeen si qalada in loo disho oo looga ugaarsado si qalad dhallinyaradii markay aragtay si qalada loo maamulayo si qalada looga ugaarsanayo iyaguna way tahriibeen inkastoo kulanka uu ahaa mid looga doodayay dhibaatooyinka haysta dhallinyarada haddana waxaa dhallinyaradii ka qayb gashay ay sheegeen in la yareyn karo dhibaatooyinka dhallinyarada ay la kulmaan gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee galmudug caydiid maxamed cali xasan oo kulanka kadib u warramay barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o eda laanta afka soomaaliga ayaa ka warramaya muhiimadda loo qabtay kulankan muhiimadda kulankan uu leeyahay waxa weeye kulankan wuxuu daba joogay kun hore oo boqol iyo konton dhalinyara lasugu keenay oo looga wacyigeliyey tahriibka falalka dhallinyarada loo geysto sida siyaasadda in laga reeba waxyaabaa la mid ah falalka guracan sida burcadda iyo waxyaabaha la midka ah tahriibka iyo waxyaabaa noocaas oo looga hadlay dhalinyarada marka maadaama aragti guud aan aruurin ilaa boqol iyo konton dhalinyara aragti laga aruuriyey waxaa laisla qaatay in cambaign la sameeyo cambaign-kaasi ilaa konton dhalinyara la iskugu keena maanta oo iyaguna cambaigno sii samayn doona deegaanada insha allahu ka samayn doona iyo magaalada gaalkacyo muhiimadda uu leey waxa weeye seminaar keliya ma ahayn barnaamijkan maanta wuxuu ahaa in wax tarmaad wax imaan doono hadduu alla idno dhallinyarada magaalada geli doonaan waxaa la sameyn doonaa in lasoo aruuriyo dhalinyaro tahriib u socota oo la raba in laga reebo dhaqancelin loo sameeyo kuwo yimid oo la rabo in salka dhulka loo dhigo deegaanka lagu hayo intaas kabacdi waxaan rabnaa wixii kasoo baxa hadduu alla idno inaan usoo bandhigno bulshada si rafilcelin saxa looga helo hadduu alla idno iyo dowladda waxaa qariib ka ahayd kulankan maanta looga doodayay dhibaatooyinka dhallinyarada gaar ahaan xag jirnimada dooda xagjirnimada dhalinyarada doorkeeda marka la fiiriyo gobolkan ma ku badan yahay mise waxaa jira eh, dhalinyaradu in aysan ka qeyb noqon xagjirnimada
waxyaabahaas eh, ama falalka guracan si guud haddaan isku idhaahdo een, waxaan isleeyahay dhallinyaradu deegaankeena kuma badna markii numberka een, qeybta ka ah falalka noocaas ah waa uu yaryahay marka iyadana waxaan rajeyneynaa een, inta yartaha ku jirta ilaahay idinkiis inay sida ugu saxan aan hawshooda u dhammayn doono maxaa loogu baahday in xilligan looga hadla eh, xagjirnimada dhalinyarada Een, fursadaha aan qorannay oo aan hay-adaha u diranay bay ka mid ahayd wakhtigaan kusoo beegantay Ee, falalkaasina waa falalka wakhtigaan kusoo noqnoqonaya berkeye dhalinyaro badan oo waxaa la arkay jaamacadaha kasoo qalinjebisa oo magaalada joogta oo shaki buuxa ku- ee nagu dhalisay inay deegaanka ka baxaan oo ay ka cararaan iyagoo tahriibay marka cabsidaasi een, markaan aragnay waxaan codsanay wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska galmudug waxaan ka codsanay inay barnaamijkaasna loo dalbo Ee, markii la helana cambeyn noocaas ah hay-adda care ayaa barnaamijkaana la fududaysay Ee, wakhtigaa isku soo aaday waana wakhti loo baahnaa Eh, kulankan maantay keliya miyuu ku ekaan mise waxaa jira kulamo kaloo sii socon doona Een, ilaahay idinkiis waxaan rajeyneynaa kulankaani kambeynkan konton qof lagu diyaariyay inay shaqada sii wadaan oo waqti badan ilaa saddex bilood oo shaqadu sii socoto Een, maanta keliya kuma maanta waxaa ku eg in hawshu ay een, laisla qaato ajendayaashii lagu shaqogeli lahaa marka wixii ka dambeeya shaqaa noo bilaabanaysaa muddo saddex bilood oo ugu yaraan hawshu way soconaysaa Mm, kulamadii hore iyo kulamada kale ee dhalinyarada loo qabtay ma laga helay faa'iido miro dhalkii dhalinyarada tababaradii loo qabtay Een, faa'iido fara badan baa laga helay waxaan dareemayaa dhallinyaradii u dambeysay boqol iyo kontonka ahaa ee seminaarka loo qabtay inay samaysteen qol whatsapp ah oo la dhaho tahriib diid een, falalka guracaan oo dhan qol lagu diido halkaasi waxay ku soo bandhigaan dhallinyaradu fikiro looga soo horjeedo ee waxyaabaha dhibka dhallinyarada ku ah Een, maanta iyo shalay iyo daraad waxaa focuska la saaray ka mid noqoshada dhallinyarada inay siyaasadda ka mid noqoto inay ganacsi ka mid noqdo waxyaabaha diidan talada in dhallinyaradu ay wax kala ahaato Een, qolkaasi aad iyo aad bay dhalinyaro uga hadashay waxaana dareemaysaa inay dhalinyaradu karkar ay ku socoto marka magaalada gaalkacyo ama guud ahaan gobolka mudug laga hadlo Een, waxaana qabaa dhalinyarada ugu firfircoon oo na soo martay baan maanta haysanaa waxay u baahan yihiin in laga faa'iidaysto waxay u baahan yihiin in la hore hore loo wado waxay u baahan yihiin in la dhaqaajiyo cudud xoog la weeye dhalinyaradu markaan way kacda way baraarugsan tahay isbedelo fara badanna way samayn doontaa horaan u socon doonaa waana dhaqaaqi doonaa abdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duur wanaagsan dhegaystayaal halka adduuna naga dhegaysanaysaan waa v o a iyadoo lagu guda jiro tobankii ugu dambeeyey ee bisha ramadaan dadkuna ay u diyaargaroobayaan maalmaha ciidda ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso waxay ku dhowaad siddeetan caruur oo ka mid ah dadka danta yar waxay gaarsiiyeen dharkii ay ku ciidi lahaayeen waalidiinta carruurtaasi qaarkood oo v o a la hadleen waxay sheegeen inay uga mahadcelinayaan dhallinyaradaas isxilaqaantay ayna ku faraxsan yihiin warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
dharkan oo ay ku ciidi doonaan carruurta agoonta ah iyo weliba kuwa danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan dharka ciidda iyadoo loo soo wakiishay mid ka mid ah ururada dhallinyarada magaalada boosaaso tirada dhallinyarada dharka loo qeybiya maanta ayaa dhammaa toddobaatan iyo siddeed dhallinyaro ah kuwaas oo laga soo kala xulay kaamuunka magaalada boosaaso maxamuud cabdiraxmaan mursal ayaan ka waraystay cidda dharkan loo qeybiyey iyo weliba cidda ku deeqday oo aan u qaybinayno toddobaatan iyo siddeed cunug oo markaasi lasoo xulay een, oo u badan ama iskugu jira dad mataqaanaa markaasi ayse u suuroobeyn inay ciidda mataqaanaa ay, eh, ilmaha u iibiyaan ayaa ku deeqday barnaamijkan oo ugu talagashay walaalaha eh, ama qoysaska soomaaliyeed carruurtooda inay farxadda la qaybsadaan ciidda walow maalmo kooban naga xigaan ciiddii eh, insha allah Een, waxaa barnaamijkan fulinaysa ama loo soo wakiishay een, hay-adda wadaniga ah ee jamciyat ulxikma alkhayriya oo ah hay-ad samafal oo ka shaqaysa barnaamijyadan Ee, runtii si qurux badan buu barnaamijku noogu dhacay toddobaatan iyo sideed cunug baa halkan fadhida mid kastana waxaa la siiyey een, afar shay oo ee, mataqaanaa shaati iyo surweel iyo kabo iyo funaanad oo runtii markii la soo gadayeyna ay nala socdeen qayb ka mida waalidiinta si markaasi hadhow aan mataqaanaa ilmihii aysan loogu iibin waxaysan markaasi aysan ku qanacsanayn alxamdulilah mataqaanaa si wanaagsan ayay u dhammaatay Een, qaar ka mida waalidiinta danyarta ah ee aan awoodin in ubadkooda dharka ay u gadaan ayaa uga mahadceliyey cid walba oo ka qayb qaadatay in ubadkooda dharka ciidda loo gado
bismi illaahi raxmaan raxiim anoo shukur cabdulaahi xaamuda waxaa waaye waxaan u mahad celinayaa dadkan noo eedsiiyey ilmaha yaryar maadaaba dadku ay danyar u badan yihiin ayaan awoodin inay aruurta eedsiiyaan marka aad bay u mahadsan yihiin anigoo ah maryan cabdiraxmaan carab cabdille jaalya waa salaamantihiin salaanka bacdi ilaahay waa u deeqi dadkan waxaa kuu sheegay hay-adda samafal intaasoo ciyaal bay wax siisay ilaahay madaxeeda ha ka dhigo intii usoo dhiibtin ilaahay khayr ha siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim anigoo magacayga ah macalin cabduladiif cabdulo cabdallah aad bay u mahadsan tahay jamciyat alkhayriya iyo nasiixa aad bay u mahadsan yihiin macnaha deeqdii ayna soo gaarsiiyeen iyo caruurta macnaha sida ay macnaha uga farxiyeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin in sha allahu tacaala annaguna waanu u mahad celinaynaa si kastaba ahaatee waxaa nagu soo foodlay munaasabadda ciidda iyadoo ay jiraan dadweyne aan awoodin in ubadkooda dharka ciidda iyo farxadda ay la qaybsadaan kuwaasoo ku sugan magaalooyinka soomaalidu ay degto yuusuf maxamuud v o e boosaaso mahadsaned yuusuf bal markan faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo mid ka mid ah qasaa'iqooyinka dhinaca nebi ammaanka
rabadan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskaaye bilkhayr deqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beerraqaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslimkuu beerraqaayay bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabada bilataya bilkhayr bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr rabadan bilataya bilkhayr bentii baydh baa la yidhiye bilkhayr wadada loo beera tamaya ibilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaan marin
adoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaali ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaan marin
waa hagaag intaas aan kaga gudubno qasiidadaasi ramadaanka aan ku talagalnay bal markaana dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan jamaal
aad baad mahadsan tahay zahra kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha intada badan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa koobka adduunka ee toddobaadka soo socda toddobaadkan aynu ku guda jirno bilaami doona kaasoo waddanka ruushka lagu ciyaari doono haddaba waxaan dhegaystayaasha xusuusinaynaa kulammada la dheeli doono iyo waxyaabaha koobkani iyo koobkii hore loo soo dheelay oo ay kaga gedisan yihiin xulka dalka jarmalka ayaa ah xulka difaacanaya koobkan oo afar sanno ka hor koobkan oo lagu qabtay dalka brazil kaga guulaystay argentiin qaybtii ugu dambaysay ciyaarta gool iyo waxba markaasoo xulkaasi koobkiisii afraad ku guulaystay brazil ayaa waxaa ugu dambaysay koobkan inay ku guulaystay sannadkii laba kun iyo laba balse laba kun afar iyo tobankii markii ay martigelisay waxaa samafaynaalihii ku durdurisay kooxda jarmalka oo toddoba gooli gool uga wurrunaatay waa xulka ugu guulasha badan brazil waxay ku guulaystay afar jeer waa shan jeer oo saddex ka mid ah ay ahaayeen koobka oo magaciisa la odhan jiray julius rimed intii u dhexaysay ilaa iyo toddobaatanki ayaana la odhan jiray magacaas wixii markaas toddobaatankii ka dambeeyey waxaa loo bixiyey fifa world cup laba jeer ayayna markaa kadib ku guulaysatay oo kalaha sagaashan iyo afar iyo laba kun iyo laba jarmalka ayaa saddex ka mid ah koobkaasi ku guulaystay fifa world cup ah iyo hal koob oo julius rimed la yidhaahdo halka dalka talyaanigana ay laba iyo laba yihiin oo koobkaasi wadarta guudna ay tahay in afar jarmalka iyo talyaaniga argentiin ayaa laba koob ku guulaysatay oo iska leh waxayna ku guulaysatay koobka fifa world cup iyadoo uruguay ay tahay laba koob in waddan ku guulaysatay oo iyadoona ay koobkaasi magaciisa wagaas la odhan jiray julius rimed spain iyo france ayaa min hal jeer ku guulaysatay englandna hal jeer ayay sidoo ku guulaysatay ma jiro waddan ka baxsan yurub ama south america oo koobkan ku guulaystay guusha jarmalka spain iyo talyaaniga oo saddexdii kulan ugu dambeeyey ee koobka adduunka la qabtay ay iyagu ku guulaysteen micneheedu waxay tahay in ay iyagu markaasi yihiin yurub waa yurube inay yihiin wadammada ugu badan koobkan ee ku guulaystay kow iyo toban jeer ayayna ku guulaysteen halka south americana ay sagaal jeer ku guulaysteen oo shan jeer ay brazil ku guulaystay laba iyo labana ay uruguay iyo argentina ku kala guulaysteen waxaa sidoo kale dhegaystayaal qofka ugu gooldhalinta badan uu yahay ciyaartooyga dalka jarmalka u dheela ee mreslav clos kaas oo dhaliyey ilaa iyo lix iyo toban gool waxaana uu ka fadhiistay ciyaaraha sanadkii laba kun lix iyo toban haddase waxauu ka mid yahay dadka taageeraya dalka jarmalka ee ruushka u socdaalay si uu kooxdu u caawiyo ronaaldaha brazil ayaa shan iyo toban kulan dhaliyey koobka adduunka intuu socday waxaa sidoo kale kusoo xigay jaran muller oo jarmal ah oo afar iyo toban dhaliyey halka ciyaartooyga fontaine uu dhaliyey saddex iyo toban oo faransiisa belena labaiyo toban gool ayuu sidoo kale dhaliyey dhegaystayaal koobkan waxaa la dheeli doonaa ee kulanka ugu soo horreeyana uu dhici doonaa maalinta khamiista ee soo socota waxaa lagu furi doonaa dalka ruushka oo koobka martigelinaya iyo sidoo kale dalka sacuudi arabiya wararka kale ee goosgooska dhegaystayaal haddaan idin dulmarno ciyaartooyda naadiga chelsea waxay doonayaan in la xaliyo arrinta ku aadan tababaraha kooxdaasi ka hor koobka adduunka inta uusan dhammaanin waxaana ciyaartooydaasi ay sheegeen in qaarkood aysan doonayn inay naadiga heshiis la galaan sababtoo ah ma garanayaan tababaraha cusub ee imaan doona iyo haddii tababarahan uu sii joogayo sidaa daraaddeed waxaa ka mid ah ciyaartooydaasi ailan hazard oo ka mid ah ciyaartooyda ay ku duusha naadigaasi oo hakiyey qandaraas uu toddobaadkii ku qaadan lahaa saddex boqoloo kun oo ganiga istarliinka naadiga chelsea kula qaadan lahaa sababtuna waxay tahay iyadoo aan la xalinin arrinta maamulka antony cont oo koob kula guulaystay naadiga chelsea ayaan xaaladiisu u wanaagsaneyn hadda naadiga kubadda cagta ee jels b s gna waxay doonaysaa ciyaartooyga naadiga jels u dheela ee ingalo county kaasoo ka mid ah ciyaartooyda ay naadigaasi xiiseynayso gaar ahaan agaasimaha ciyaaraha ee naadiga b s g antero henrique real madrid waxay isha la raacaysaa john ablak thabit cortwa iyo alison midkood si markaasi ay uga mid ay u keento naadiga kubadda cagta real madrid oo goolka ay ugu badasho golwadaha carol navas naadigaasi goolka u qabta dhegeystayaal xubinta cayaaran halkaasayno joogto
waa tahay jamaal axmed cusmaan aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaan la socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha markana aan dib ugu noqono dhinacaasi iyo qasidooyinkii bisha rabadaan
waa bishii boqormay waa bishii ilahoo dhan burjigooda la siiyey waa bishii boqormay waa bishii ilahoo dhan burjigooda la siiyey barya eeba sugnaatay wabishuu alla sheegtay boqorku gaadhu lahaa ajarkeeda qofeegtay rabbi baa bixinaaya ballanqaadayna bisha soo rabadaan bisha soo rabadaan wabishuu alla sheegtay boqorku gaar lahaa ajarkeeda qofeegtay rabbi baa bixinaaya ballanqaadayda bisha soo rabadaan bisha soo rabadaan
daasnabamaanka ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo